ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa ku dhimatay weerar maanta lagu qaaday xarunta ahaayadda u n d p ee magaalada muqdisho weerarkan ayaa bilowday qaraxyo lala eegtay ganjeelka xarunta kadibna niban hubaysan ayaa gudaha u galay xarunta iyadoo halkaasina uu ka dhacay israsaaseen dhex martay nibankaasi hubaysnaa iyo weliba ilaalada xarunta wasiirka arrimaha gudaha cabdikariim xuseen guleed ayaa waxa uu sheegay in shan iyo tobanka qof ee dhimatay ay ku jiraan afar ajaanib ah wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in afarta ajaanibta ay kala yihiin saddex u dhashay dalka koonfur afrika iyo weliba hal qof oo kenyaati ah ururka al-shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi iyagu ay ka dambeeyeen wariyaha v o eda magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintani ka hadlaysa weerarkaasi goor dhoweyta ka soo diray muqdisho ugu yaraan shan iyo toban qof oo isugu jira howlwadannada hay-adda u n d b iyo kooxihii weerarka geystay ayaa ku geeriyooday tiro aan la ogeenna way ku dhaawacmeen kadib markii maanta kow iyo tobankii iyo barkii barqannimo ay kooxa hubaysani xoog ku galeen xarunta qaramada midoobay ee u n d b ee magaalada muqdisho kooxahan hubaysan oo ay tiradoodu gaarayso ilaa toddoba ruux ayaa ugu horrayn gaari ay wateen oo ay ka soo buuxiyeen walxaha qarxa waxa uu ku qarxay afaafka xarunta u n d b qaraxaasi kadibna waxa ay ku faafeen gudaha dhismaha u n d b iyadoo halkaasina ay ka bilaabatay rasaas dhex martay ciidamada dowladda iyo ilaalada hay-adda u n d b oo isku dhinaca iyo kooxihii weerarka soo qaaday waxaana gebagabadii ciidamada amniga dowladda federaalka soomaaliya u suura gashay inay ku guulaystaan gacan ku-haynta xarunta u n d b ee magaalada muqdisho wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka cabdikariin xuseen guuleed oo daqiiqado yar kadib markii uu weerarku istaagay saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee goobta ka dhacday abaaro koo iyo tobankii barkii ayaa kooxdii argagixisada ahayd ee jadijahadiidka ahayd weerar waxay kusoo qaadeen xarunta un ka weerarkaas isugu jiray qarax baabuur iyo iyagoo ciidamo hubaysan gudaha la galay laakiin markiiba ciidamada amniga ee soomaaliya qaybahooda kala duwan ayaa aad iyo aad uga howlgalay ciidamadu midba door gaara ayuu qaadanayay qolada gaashaan ciidanka gaashaan ayaa gudaha hoose galay alxamdulillahina badbaadiyey dhammaan dadkii istaafka ahaa ee meesha ku jiray hadday ahaan lahayn ajaanib iyo soomaali waxaa meesha ilaa hadda warbixinta aan hayno ku dhintay afar ajaanib ah oo dhinaca security-ga ka shaqaynaya sida badan iyo afar soomaali ah oo dadkii ayagana security-ga ka shaqaynaya ah iyo toddoba kuwii falka maaragtay soo qaaday oo argagixisada ah intii kale waxay ciidanka nabadgelyada ayagoo ku mahadsan ay ku guulaysteen inay badbaadiyaan muddo aad iyo aad u koobanna ay falkii
dhinaca kale mid ka mid a howlwadeennada ambalaasyada magaalada muqdisho ayaa v o a uga warramay tirada dhimashada iyo dhaawacyada ay cisbitaalada u daabuleen magacayga waxaa la yidhahdaa cabdirasaaq maxamed muumin qaraxii horeo bilowga ahaa waxaan ka qaadnay siddeed qofoodoo meela saddex qofoodoo meela iyo laba qofoodoo meela intii kaleo hadda gudaha ku jirtayna waxaan gaarunaha hadeer inaan qaadnaan rabnaa waa rayday u badnaayeen wax ciidana ma jirin waa dadkii bannaanka taagnaa markaas markaan jamac ahaan isu geynay saddex iyo toban qofoodaan qaadnay dad kaloo aanna ogeyn oo la qaadayna way jiraan isbitaalku waa buuxu dhaafaya markiiba waxaa dhintay waa lix qofood inta kalena waa dhaawac waana dadkii shacabkaoo bannaanka taagnaa markaas weerarkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee lagu qaado mid ka mid a hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala magaalada muqdisho tan iyo intii ay hoggaanka qabatay dowladda federaalka ee iminka shaqaysa waxaana weerarkan sheegtay inay ka dambeeyeen ururka al-shabaab xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena sidaa oo weerarkaasi u dhacay ayaannu ka waraysanay goobjooga ku sugan hoteelka jaziira oo ku dhow xarunta u n d b da ee magaalada muqdisho ee maanta weerarka lagu qaaday goobjoogahan oo magaciisa codsaday inaan la sheegin ayaa waryaheenna haaruun macruuf oo washington jooga wuxuu uga warramay sida ay wax u dhaceen waxay waxu dhaceen meesha waxaan joogay meesha la yidhaha hotel jaziira hotelkan ayaan gobolka shanaad aan joogay qarax markuu dhacay liftigaan kasoo baxay waaamima liftigiiba hooska dhacay jiray xabadaa bilowday daaqadaan eegay daaqada markaan eegay waxaan isku gaaray howladiisa iyo iyo xabado dhacaya iyo ciidan ciidan dadka ciidanka nadisan oo meesha sii gelay markaas markii waxaa bilowday qaraxyo qaraxyadaan maqlay laa iyo waxay ahaayeen qiyaastii shan shan qaraxaan markii u horeysa maqlay iyo xabaduna way ku socdeen si oo keyr caadi xabada u socdeen oo maarag xerada dhexdeeda meesha u s a deganta iyo soomaaliya hoteelka aad joogtay al jaziira inteebuu u jiraa dhismaha qaramada midoobay dhismaha u n d b ee la weeraray wallaahi waxaanu qiyaasayaa in laba boqol oo mitir ilaa saddex boqol oo mitir ugu banaan ayuu u jiraa hotelka iyo waa intaas aan qiyaasaya waa gartay marka waxaad ii sheegtaa waxaad tiri marka hore waxaad aragtay ee baabuur iyo qarax ee qaraxa ma baabuurka ayaa sababay mise baabuurka iyo qaraxu way isla kulmeen
qaraxa aan ark qaraxa ma aan ma waxaan albaabka iyo n d b da waxaa yaala mar allaa markaa arka baabuur uradiisa iyo iyo qaraxa albaabka iyo n d b da qaraxu ku dhacay baabuurkaas wuu basbeela meesha ku falaad ku noqday kadibna waxaa dhacday ciidan rag ciidan dharka ciidanka la disan oo aan qiyaasa ilaa saddex bil rabteen afar haddaan ahaynba macadsan karo oo sii gelaya iyo xabado xabado dhacayo ayaga isku ridayaan ayaga gelayay iyo nimanka iskuuriti ku qaabilsan ciidanka u-nka ayaa isku ridaya marka intaas wixii ka dambeysay qaraxyii bilaabay nimanka galay ayaan qiyaasaya bambaanooyin gacanta laga tuuray baajisyaal waxay bay xideen qaraxyadaas way socdeen ilaa iyo ilaa iyo markii ugu dambeysay oo oo dagaalku u dhamaado qaraxyadaas way socdeen marba qarax baan maqlaynay baajisyaal waan maqlaynay qaraxa bambaanada gacanta waan maqlaynay xabaduhuna maba cadad cadadba ma lahayn marka imise ayay rasaasta iyo iskahorimaadku ay ka socdeen gudaha dhismaha imise daqiiqo imise sac waxaan qiyaasayaa waxaan meeshaan nimid waxbadahaas waxay bilowdeen qiyaastii shan ko iyo tobankii rubuc ko iyo tobankii toban ilaa iyo ko iyo tobankii rubuc xilligaas ayaan qiyaasaya inay bilowdeen muddo waxaan qiyaasayaa saacad iyo bar duur kadib mar kowdii aan qiyaasaya inay tahay ayay ayay xabadahaas dagaalkaas u dhamaa intaasoo wakti ah waxbadaa socday iyo iyo xoogaa gambasho ah xoogaa xabadaa xoogaa gambasho ah xoogaa qaraxa intaasaa socotay ilaa iyo ciidamadaas bay yimaadaan oo dagaalka uu meesha ku dhamaado ma ogda inta kaleo dhan xabada iyo qaraxaas daba socday waa gartay marka waxaad iga sheekaysaa ciidamadan aad tiri sida gaarka u tababaran yihiin iyo waxa la socday baad tiri rag kaloo cadaan ah maxay ahaayeen maxaa dhacay ciidamadaas waa ciidamada xamar looga yaqaano ciidamada alfa group looga yaqaano wejiyadooda qarsoon yahay marka waxaan arkayay asin inay ciidamada kale cadaanka kuwa polisiga u baabisiiyeen inay yihiin aan umalaynaa iyo ciidamadaasna ciidamada sugidda oo gaarka u tababaran waay oo loogu talagalay meelaha kolay commandood ahaanay u shaqeeya ciidamadaas ayaa ayaa markay yimaadeen gudaha u galay meesha dhibka ka socday marka hore waxaa meesha waxaa soo disay waxay ahaayeen ciidamadii soomaalida ahaydeen nabadgelyada oo u n t celinaysay iyo nimankii meesha galay ayaa isaystay marka kuwaas markay yimaadeen jaranjarooyin waxbaysaa ay wateen jaranjarooyinkii ku dusha ku koreen ismaba dhismay uga uga uga gudbayeen ayagana baasukayaalla waa ridayeen indheed waxaan taaraay baasuka ayaga ku ridaya meesha dhallinyaradii meesha gashay ay kasoo kasoo ridayeen xabadaha iyo qaraxyada baajukayu ku ridayay waan arkay nimankaas laftooda isdifaacayeen baajukayu ku ridayeen waxaan maqlay inuu maaragtay soo dhaafiyo hoteelka dhinaciisa shishe guri ah ayuu ayuu ku dhacay waa waxaad ii sheegtaa marka ciidamadan markay galeen oo dhismaha ay la wareegeen kadib maxaa dhacay kadib waxaa dhacay evacuationa dhacay waxaan dhacay ciidamada amasom baabuurtooda waaweyn ayaa yimid waxaa yimid ambulansyaala yimid waxaan arkayay ciidamadaas baabuurta amisom meesha gelaysa oo ka qaadaysa evacuation sameynaysa dadka qaadaysa waxaan arkayay ambulansi gelaya oo soo noqonaya oo iyaguna baxaya waxaan kaloon arkayay dad soomaalida qaarkood meesha ka shaqeynaysa oo iyaguna si si caadi ah lug uga soo baxaya ayagana waan arkayay marka intaasoo evacuationa dhacay ilaa iyo hadda meesha waa nabad waaye waa lagu kala tegay inta badan ciidamadii waa la qaaday marka hadda waxay tahay xaaladdu aada ay u degan tahay
goobjooge magaciisa codsada inaan la sheegin oo ka warramayey weerarkii maanta ka dhacay xarunta u n d b da ee magaalada muqdisho wuxuuna u warramayey wariyaheenna haaruun macruuf oo washington jooga falastiin axmed iimaan oo washington joogta ayaa qadka taleefonka kula xiriirtay wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed
abaara ko iyo tobankii iyo barkii subaxnimo ayaa weerar isugu jiray qarax baabuur iyo weerar oo xag lug ah ayay nimanka argagixisada al-shabaab waxay kusoo qaadeen xarunta u n k u n d b weerarkaas isaga ah ujeedadiisu waxay ahayd in xaruntaasi lagu qabsado dadka ku jiray staafka a isugu jiray ajnabigii soomaaliba la laayo ama ugu yaraan hostage loo haysto laakiin nasiib wanaag markiiba ciidamada amniga noocyadooda kala duwanee soomaaliya ayaa si deg deg ah uga howlgalay waxayna ku guuleysteen inay badbaadiyaan dhammaan intii maaragtay staff aheyd ee meesha ku jirtay khasaaraha dhacay runtii marka loo fiiriyo weerarka iyo siduu u qorshaysnaa iyo sidii maaragtay ujeedooyinka laga lahaa waxaan dhihi karaa khasaare aada iyo aada u yar ayaa dhacay waxaa dhinta intaan ognahay afar ajnabi ah iyo afar soomaali ah oo ahayd staffkii xagga security-ga maaragtay private security-gii waardiinayay waxaa kaloo meesha ku geeriyooday toddoba xubnood oo nimanka argagixisada ahaa weerarka soo qaaday a kuwaas oo ciidamada amnigu ay laayeen runtii waxaan isleenahay dhib waa dhacay waana ka xunnahay waana ka tacsiyenaynaa wixii dhib oo dhacay dhammaan intii ku ku geeriyootay soomaaliya iyo ajnibina waa u tacsiyenaynaa laakiin dhibkii dhacay waxaa la isku dayay wada shaqayn buuxda oo dhinaca u n k iyo dhinaca ciidamada amniga iyo dowladda soomaaliya dhex maray ayaa la isku dayay in khasaarihii aada iyo aada loo dhimo mudane wasiir xaruntu waxay ku taallaa meel ammaankeeda uu aada u sarreeyo dacalkana ku haysa eeraboorkii magaalada muqdisho waxaan ognahay in dhowr meel ama biro loogu talagalay in dhismaha lagu ilaaliya ay meesha ku yaaleen sidee ayay ugu suuro gashay toddoba nin in ay gudaha u galaan xarun intaasoo ilaalo ahna ay joogtay islamarkaana goob sidaas muhiim u ah ay ku taalla ma la dhihi karaa waa habacsanaan xagga amniga ah anigu kulley ismalihi in habacsanaan xagga amniga ah ay jirtay staafka amniga ee u n kana runtii aada iyo aad bay u diyaarsanaayeen aada bayna maarata usoo jignaayeen amniga kala guud ee soomaaliya ciidankeedana aada buu usoo jignaa laakiin arrinta waxay ku dhacday qarax ayay marka hore gaadiid meesha si oo baakin camal usoo dhigay qaraxa iida ka sameeyeen qaraxaas markuu dhacayna waxay ka faa'idaysteen xaaladaas argagaxa ah ee dhacday ay ka faa'idaysteen sidaas ayay ku galeen meesha nimanku waxay ahaayeen kulligood niman miinaysan laba ka mid ah gudaha ayay isku qarxiyeen shanta kalena ayagoon isqarxin ayay ciidamada amnigu waxay ku guulaysteen inay laayaan kadibna si nabad ah ayaa miinooyinka ku xirnaa looga furay dadka ku dhintay ee ajaanibta ah wadamaday u kala dhasheen iyo shaqadooda waxay ahayd tafaasiil ma naga siin kartaa arrimahaas dib ayaan kasoo cadeyn doonaa hadda ma sheegi karno lakiin dib aan kasoo cadeynaynaa dad mas-uuliyiin oo ka tirsan qaramada midoobey oo xarunta ku jira miyaa jira ama shaqaalo kale oo ajnabiya oo ka badbaada falkaas ha wa staff aada u xoog badan oo qaramada midoobe ka tirsan baa meesha joogay oo dhammaantood ka badbaaday waxaana runtii u n ka iyo maaragtay dowladda soomaaliyeedba ay labadaba caddeeyeen inaysan marnaba aysan u jinjixi doonin nimankan argagixisada ah iyo falalka ay qabaan oo ay rabaan inay ku cabsiyaan maaragtay kuna fashiliyaan mishinka u n k oo ah mishin runtii ummadda soomaaliyeed ee shacabka soomaaliya qiimo aada iyo aada u weyn ugu fadhiya dhammaanteen waxaan caddeynay inaan committed ku nahay inaan howlahanaga aan wadano marnana aysan carqaladeyn karin nimanka fuliyayaalka ah argagixisada maaragtay caalamiga aysan marnaba nacabsiin karin ayaan caddeynay dhaawaca intee ayuu la egyahay ma si jiraan qaar ka mida shaqaalaha qaramada midoobe oo ku dhaawacma weerarkaas maya dhaqaala shaqaalaha qaramada midoobe hadda ku dhaawacma ilaa hadda ma jiraan laakiin dad kale oo soomaaliyeed oo ku dhaawacma ayaa jira ilaa hadda dhaawaca intan soo gaarta waa sideed iyo toban qofood laakiin waa laga yaabaa in tirada ay gadaal kasoo badato waa suurtagal lakin intaan hadda ognahay sideed iyo toban qofood waa maxaa tallaabooyin xagga ammaanka oo aad qaadaysaan si aad u xaqiijisaan in falkan oo ah kii nuuciisa ahee labaad ee ka dhaca magaalada muqdisho uusan mar damba u dhicin tallaabooyin amni ah oo horena loo qaaday haddana runtii aan aada iyo aada u wadno ayaa jira waxaan kolley marba marka ka dambeysay isbedelo xagga amniga ah oo magaalada muqdisho ah ayaan samaynaynaa insha allahu tacaala waktiyada dhowna isbedelo oo intaas kasii xoog badan ayaan samayn doonaa insha allahu tacaala kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed oo qadka taleefonka magaalada muqdisho ugu warramayey wariyaha iyaga falastiin axmed iimaan oo washington joogta haddaba waxaa goo dhoweyd goobta weerarkaas uu ka dhacay ee xarunta u n d p ee magaalada muqdisho u tegay waryaheena v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste daawud aweys ayaa ka waraystay sida xaaladdu ay haatan tahay daawud waad mahadsan tahay iminka waxaan ku suganahay agagaarka dhismaha u n d b ee maanta weerarku ka dhacay goobta gebi ahaanba daa-ud way xiran tahay ciidamada dowladda iyo ilaaladii xarunta ayaa isku wareejiyey gaadiidka dadweynaha iyo gaadiidka kale raaxada ee dadka caadiga ay wataan waxa ay ka leexanayaan goob ku dhow garaashka xaaji dool gaadiidka u socda degmada wadajir oo kaleeto meeshaas ayay ka leexanayaan iyo deegaanka buulo xuubey dhinaca aeroboortka iyo dhinaca lambar afarba dhismaha u n d b xarunteeda waa ka xiran yahay iyadoo ammaanka aada loo sugayo kadib mashaqadii maanta meesha ka dhacday halka ay ku taalo xarunta qaramada midoobey e u n d p waa goob dadku aada ugu badnaayeen oo xataa ay jireen ganacsiyo yaryar oo dadku halkaasi ku lahaayeen ganacsiyadaasi ma shaqaynayaan weli maya waxaa xusid mudan ganacsiyadaasi dadkii ka shaqaynayay qaarkood waxaa la ii sheegay maanta inay ku dhinteen weerarkii halkaas ka dhacay isla markaana waxaa kaloo weheliyey dad kale oo iyana ganacsiyo yaryar ku haystay isla goobta iyana dhaawacyo ay kasoo gaareen sida aawadeed maanta meesha dhibaato fara badan ayaa ka dhacday taasina waxa ay keentay in ammaanka meesha xilligan aada loo adkeeyo loona diido gaadiidku inay isticmaalaan marka gebi ahaanba waddadu way xiran tahay gawaariduna waxay ka leexanayaan meel sake dhinaca aeroboortkana lagama soo geli karo dhinaca lambar afarna sidoo kale way xiran tahay gaadiidkuna meel dhexay ka laabanayaan jawiga goobtu aad buu u degan yahay iminka wax dagaalaa ma jiraan laakiin waxaa la mamnuucay isticmaalka gaadiidka iyo dadkaba dhismaha xarunta la weeraray sidee buu muuqaal ahaan yahay weerarka kadib dhismaha xarunta la weeraray inkastoon xilligan loo dhowaan karin haddana muuqaal ahaan waxaa ka muuqda in qaraxyadii maanta in dhibaatooyinkii ay u geysteen waxoogaa burburo waa jiraa inkastoo aan aada u ballaarnayn oo afaafka hore xarunta in u n d b ah kadib markii maanta sida aad ka warqabtaba gaari uu isku qarxiyey sidoo kalena ay ka dhaceen qaraxyo kale iyo raas xoogan burbur xooga ah waa jira laakiin mid aada usii ballaaran ma aha waa burbur laga cayman kara marka loo fiiriyo qaraxyadii horey uga dhici jiray magaalada muqdisho waa kuwa ciidamada halkaasi ku sugan ee amniga sugaya ma kuwa dowladda keliya mise waxaa jira kuwa midooda africa oo iyaguna hawshaasi kala qayb qaadanaya ciidamada dowladda kuwa midowda africa ilaalada xarunta u n d b horey uga shaqaynaysay dhammaan ciidamadu way iskaashanayaan waxaa lagala hor imaanayaa jegboynti ayaa la dhigay meel ka sokaysa xarunta taasoo dadka iyo gawaaridaba lagu istaajinayo si loo sugo ammaanka goobta dadaal badan ayaa ka socda meesha dadkuna uu kuma dhiiran karaan waayo ammaanka aada loo sugay loomana ogola meel dheer ayaa dadka looga gacan heetinaya taasoo tilmaanta ah inay ka leexdaan waddadaas ama aanay usoo dhowaan waxaa jooga ciidamadii midowda africa waxaa jooga ciidamadii booliska waxaa jooga ciidamo kale oo gaashaaman waxaa jooga ciidamadii ilaalada xarunta aada iyo aad ayaa ammaanka goobta loo sugay waddadaana maaha mid galabta shaqaynaysa marka loo eego dhinaca gaadiidka b l ka iyo gaadiidka kale ay dadka caadigaa wataan intaba kaasina wuxuu ahaa waryaheena v o a ee magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto u warramayay daa'uud awees dhinaca saraakiisha caafimaadka ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in siddeed iyo toban qof la geeyey cisbitaalka madiina ee magaalada kuwaasi oo mid ka mida uu dhintay ka hor intii aan qaliin lagu samaynin dor maxamed yuusuf waa agaasimaha cisbitaalka madiine haaruun macruuf ayuu uga warramay xaaladda dhaawaca la geeyey cisbitaalkaasi
wallaahi maanta waxaana soo gaaray aniga intaan ogahay balke mar dhowaan waxaa kasoo baxay qalliinka sideed iyo tobanaana soo gaaray maanta afar dhaawacooda khafiifa oo ahay toban iyo afar waa seexni mid markii aan tiyaatarka la geeyey isagoo aan operationka lagu bilaabin dhaawac aada iyo aada u culus oo soo gaaray category four aan dhahnaa anaga waa dhintay saddex iyo tobankii kale dalka jifaan conditionkooda waa yani aad ba mataqaanaa yani loogu wanaagsan yahay clinically ah waa ka shaqaynahaynaa maanta waa gartay kuwa dhaawac culus uu soo gaaray dhaawaca ay qabaan muxuu ka soo gaaray ya dhaawaca waxa waaye yani caloosha dhaawaca dab wuxuu ka soo gaaray xabadka dhaawaca wuxuu ka soo gaaray madaxa oo maskaxdaa dhaawacantay dhaawaca wuxuu ka soo gaaray qaarkood lafaha oo dheerdheer oo korka artariyaasha qaar dhaawac ka soo gaaray marka yacni dhaawacyada waa kala duwan yihiin laakiin waa tiridgaraynay qaliimadooda iyo waxay u baahnayeen waa u samaynay hadda midka ugu dambeeyayaana hadda ka soo baxay waa gartay ma rasaasba mise waa bambooyin iyo iyo waxyaabo kaloo qarxa qarax qarax qarax intii yacni naloo keenay waxay ahaayeen kulligood oo dhan qarax yacni bamba qarxatay waa gartay maadooyinaa ku jiro bambooyinka maaragta markay qarxaan qaraxa dhexdiisa ka firiro samaynayo firiradaasoo dadka dhex gelayo oo jarjarayo oo dhaawacayo kuwaas waa waxa dhibaatada keenaya dadkan la idiin keenay dhammaantood ma soomaaliba intiina loo keenay soomaali waay wax ajnabi ay kuma jirin siddeed iyo tobanka qof mid waa dhintay sida adii sheegtay imisaa ah shaqaalaha u n d b da sidaas miyaad u kala saarteen weli wallaahi weli kalama saarin oo annaga bolisiga isbitaalka wuxuu yahay marka daawac la keeno daawac ahaan inaan wada daawada ma garata inaan wixii aan samayn karno aan usubino kabacdi qolo walba oo yacni ehelkii iyo goobihii shaqo iyagaa imaanayo oo bukaamadooda loo kala sheegi doono markii la gaaro adiga hadda waktigan kabacdi waa bilaabanayaan ilaa berita subaxii waa kala ogaanaynaa inta ay kala qaybsan yihiin dadka dhaawacmay ee dabcan soomaalidu way is wada taqaanay dad aad ka garatay adiga dhakhtar ahaan ma jirin waa jirin dad aan ka gartay oo nin oo aan aqiinay oo u n d b da ka shaqeynaya waa jiray magaratay waa hore aan aqiinay aan qalin xataa ku sameeyey laakiin badadooda dadka waxay ahaayeen dad oo magaalada xamar moogtahay waxa waaye yacni magaalo oo hadda is aqoonsiga waagii la wareegi jiray ayay badneed mogtahay hadda dhawaanahan dambe dadka waxa waaye waa waa wareeg waa yaryahay oo yacni anugu laba qof kaliya aan ka gartay dadkii aan arki jiray laakiin dadka badidiisa ma aqoon waa gartay marka dadkaas aad taqaanay mid kamida waxaad tiri anaa qale baad tiri marka dhaawac intee leeg baa soo gaaray dhaawac waxaan kasoo gaaray calooshan kasoo gaaray kalxanta waa jabtay xabadka dhaawaca ka gaaray hoos xubnaha hoose lugaha iyo kulli waa ka dhaawacmay artariga xataa beerdareynayay oo aan dib u habeen ku sameeyey magaras yacni waxyaalahaas uu ahay maarka waa gartay magaciisa miyaad nala wadaagi kartaa waaye waxaad sheegtay inay qaraxyo kasoo gaa dhaawacyadani ka yimaadeen qaraxyadan ma bambooyinba ama baasuukayaalba maxay yihiin wallaahi qaraxa yacni nooca uu ahay wuxuu u egyahay explotion oo dibaasyo waaweyn ugsoorsyaal waaweyn bay ahaayeen oo oo firirkooda uu badan yahay laakiin qaararko qaarar nin baa dilay oo wejigiisa aan kasoo aan kasoo bixina wejigiisa qaraxyo oo firiro oo aada u waaweyn magarad waa gartay markaas barbar dhigto maxaan ku idhahda dhaawacyadan hadda laydiin keenay iyo dhaawacyadii bishii abril markii weerarkan lamida uu ka dhacay dhismayaasha maxkamadaha ma laysbarbar dhigi karaa waa isleeyihiin ha kaas laakiin waxaa jiray qaar badan oo oo oo ganshot ah oo yacni xabada ah hadda kuwaanayso yacni waxay waa qaraxyo waayo kuwaan laakiin qaraxyada xagga ah iyo qaraxyadan waa isleeyihiin yacni dhibaasho isla eg bay ahaayeen maaragtay noocooda dad aan dhaawacooda aydinaan waxba ka qaban karin ma jiraan mise dhammaantood waad ku filantihin oo gacanta ku wada haysaan ilaa hadda ma aan arag dhaawacyada la keenay dhaawacyo aan ku filannahay ayay noqdeen maaragta taasina nasiib weeye
kaasi waxa uu ahaa dhaktar maxamed yuusuf agaasimaha cisbitaalka madiina oo qadka taleefonka magaalada muqdisho ugu warramayay waryahayaga haaruun macruuf kornel cabdulaahi cali mucu waa khabiir dhinaca amniga horena uga tirsanaa ciidamada soomaaliya ayaa isugu jooga magaalada muqdisho isna aragtidiisa wuxuu ka dhiibtay weerarkaasi dhacay iyo caqabadaha dhanka amniga ee loo baahan yahay in wax laga qabto maraan khadka telefoonka kula xiriiray isugu jooga muqdisho dadka soomaaliyeed wiilal ka soo baxay ayaa jira oo gaashaan la yidhaahdo oo ciidamada ammaanka muxuu aha ka tirsan oo si geesinimo le maaragtay meel kastoo dhibaato noocaasi ay ka dhacdo gurmad ugu yimaada isla markiina daqiiqada ku xaliya laakiinse dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan la wadaago macnaheeda ma aha haddii aad kaga guulaysatay argagixisada shabaab dagaalka in ay inaad u aragto in aad maaragtay guulkama dambaysa aada gaarto mar kasta waxaan ka kacayaa nool shabaab way joogaan meel kasta ayay joogaan oo dhibaatooyin badan ayay ku hayaan shacbiga soomaaliyeed marka waxa wixii maanta dhacay waa wax qof kastoo soomaaliya oo damqanaya oo damiir wadaniya leh oo ka xanuunsaday kornel mucu waxaa wararku ay sheegayaan in nimankan ay gudaha u galeen xaruntaasi ay lahayd u n d b da marka see ku dhici kartaa inay gudaha u galaan xarun oo ay weliba ay dad ku laayaan ciidamadii halkaasi joogay ilaaladii iyo soo looma dhihi karayo habac dhinaca amniga ay arrintaasi u dhacday horta ugu horreyntii waxa waaye magaalada muqdisho waa in maaragtay dadka ay garwaaqsadaan ina inay la mid tahay caasimadaha adduunka ee maaragtay weerarka lagu haayo oo aad tii ugu dambeyso oo aad maaragtay boston massachusetts ka dhacday labadii wiil oo argagixisada waxa ay maaragtay dadka shacbiga maraykanka ay ku sameeyeen argagixisada waxa waaye sumad ma laha baabuur ayay wataan way kula lugeynayaan meel kasta ayay kula joogaan waxyaabaha noocaas oo kaleeta ilaa fikirka argagaxa oo jirane waa meel maaragtay dagaal maxaa laga filayo soomaaliya waxa waaye dagaal ayaa ku socda dagaalka ku socdana waxa waaye waa mid maaragtay muddo sii soconaya ilaa maaragtay ay garwaaqsadaan dadka soomaaliyeed in iyaga maxaa dhibaato lagu hayo laakiinse sida ay weerarkay u qaadeen iyo sida ay ku haminaya uma aysan noqonin ciidamada ilaalada ayaa maaragtay si fiican u difaacay ilaa maaragtay ay kasoo gaaraan ciidamada gaashaan ee sida gaarka u tababaran marka khasaarihii halkaa ayuu maaragtay uu ku yaraaday oo shaqaalo aada u fara badan oo maaragtay ka howlgalaya xarunta gudaheeda maaragtay muxuaha dhaawac iyo dhimashaba muxuaha laga badbaadiyey waa gartay korneel mucow weerarkan waa kii labaad ee ay kooxda al-shabaab ay ku soo qaadaan meel weyn waxaan la soconaa kii maxkamadaha kanna waa kii labaad marka maxaa dersi looga baran laayahay oo xataa amnigii loo adkeyn laayahay horta waxa waaye argagixisadan alqaacido ee caalamiga waxa waaye meel kasta oo ay maaragtay ay joogaan dhibka ayay ku hayaan ciraaq oo aad arkaysaan oo maaragtay ciidankeeda sida loo dhisay oo intaasoo maaragtay ciidan oo maraykan ay ka howlgalayaan afghanistan maalin kasta ayaa ma kabul waxaa ka dhacaya waad aragteen marka magaalada muqdishona saas ayay ula mid tahay marka waa waa waa muxuu ahay waa taagdarro ayay kamid tahay maaragtay inay dadkaa bermageytada aan isdifaaci karin oo xafiisyada ka shaqeynaya kolba ay soo weeraraan laakiinse ciidamada qalabka sida iyo dowladiisa waxay diyaari u yihiin inay mar kasta maaragtay ay difaacaan dadka iyo iyo muxuu ahay iyo cid kastoo maaragtay dhibaato ku wada maarata ay ka hortagaan ciidamada qalabka sida kolonel cabdulaahi cali mucuw oo ah khabiir dhinaca amniga horena uga tirsanaa ciidamada soomaaliya oo khadka telefoonka igu warramayay isagoo jooga magaalada muqdisho haddaba weerarkan miyuu wax u dhimi karaa dadaalka dowladda soomaaliya ee ugu jirtay in beesha caalamka ay ku soo jiidato ha noqoto dhanka maalgashiga iyo arrimo kaleba dawda weys ayaa su-aashaasi hordhigay ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha soomaaliya ahna wasiirka arrimaha dibadda fawsiye yuusuf xaaji aadan oo haatan ku sugan magaalada london aad iyo aad baad u mahadsan tahay marka hore waxaan horta tacsiyad u dirayaa ummadda soomaaliyeed intii ku geeriyootay iyo heladooda waxaa kaloon uga tacsiyadeynayaa dowladda south africa iyo dowladda kenya oo ay dad afar qofay kaga geeriyoodeen halkaas aad iyo aada arrin naxdin la weeye aada baanu uga xunnahay dad ma garanaysa aan waxba galabsanin oo inta loo yimaado lalayayo ummadda soomaaliyeedna waxay ugu yimaadaan inay wax u qabtaan marka dowlad ahaan aad iyo aad baanu uga xunnahay arrinkani caalamka dee marka dagaalo laga soo baxo weli waa sii dhacdaa ma garanaysaa in kolley qolooyinkaad ka horjeeda nabadgelyada inay sii muujiyaan inay weli joogaan oo weli muuqdaan waa wax meelo badan ka dhaca hadda waa ogtiin oo ilaa hadda baqdaad weli way socotaa afghanistan way socotaa dalalka xitaa nabadda abay had iyo jeer waxaanay ka dhacaan marka waa la ogyahay dadaalka dadka soomaaliyeed iyo ummadda iyo dowladduba ay ugu jiraan in dalku caadi noqdo oo dego oo dalkii dib loo dhiso oo nabadgelyo taama la helo inay dhab naga tahay waa ogyahay caalamku dadaalkuna xoog buu u socdaa aada iyo aadna way uga duwan tahay sidii ay sanad ka hor masalan ahayd ee dalku ahaa marka waxaan qabaa aniga inaanay wax dhaawaca gaarsiinayn dadaaladii faraha badnaa ee aanu soo gaadhnay iyo guulihii aanu dhalinay waxba gaadhsiin mayso laakiin dabcan qoysaskii maanta halkaa lagaga geeriyooday wa way leedahay maaragtay danqashadu way haysaa waana de iyaga wax weyn bay u tahay tan markaa ma idinku dhalinaysaa in aad beesha caalamka kaalmada aad weydiisanaysaan ay ka mid noqoto in dhinaca amniga gacan buuxda amaba intaan in ka badan laydinka gacan siiyo beesha caalamku way usoo gurmatay soomaaliya waa ogtihiin oo amisom baa joogta toddoba dal baa jooga waxaa lagu bixiyaa dhaqaalo badan oo ama yurub ha noqoto maraykan ama talyaani ay ku bixiyaan ciidamada nabadgelyada ka shaqeynaya halkan halkan bay na soo gaarsiiyey marka beesha caalamka waxaanu ka codsanaa hadda in ciidankeena iyo security-geena la dhiso oo dib habeyn wanaagsan iyo iyo iyo in dib loo soo celiyo ciidankii qiimaha lahaa ee nabadgelyada ka shaqeyn lahaa ee soomaaliyeed marka taas weeye taanu hadda aada u weydiisanaa waana insha allah dhaqso wax badan baa hagaagi doona dalkuna wax badan baa isbedeli doona laakiin dadaalkan badan ee aan hayno ma garanaysaa soconaya hadda istaba jooga ama dhulka la xoreynayo dib loo xoreynayo ha noqoto ama magaalada caasimada ilaalinteeda ha noqoto waa waa waa la wada ogyahay marka wax haddaan kusoo celiyo dhibaho ay jahdigii la hayay ay yeelaysaa tani ma jiro waayo inta ka badan baa nabada inta ka badan bay caadi u socotaa noloshu
taasi waxay ahayd ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ahna wasiirka arrimaha dibadda fawsiye yuusuf xaaji aadan oo qadka taleefonka iyadoo ku sugan magaalada london ugu warramaysay wariyahayaga dawda weyso washington jooga halkaad ka dhageysanayseen waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaanaysa magaalada washington ah